mahmahyadii cutubka sagaalaad xigmadda gurigeeday dhisatay toddobadeedii tiirna way xadhadhay neefafkeedii ayay qashay oo waxay isku dartay kamrigeedii miiskeediina way diyaarisay oo gabdhaheedii madiidinada ahaa ayay dirtay oo waxay ka qaylinaysaa magaalada meelaha ugu sarreeya iyadoo leh ku alla kii garaaddaranu halkan ha u soo leexdo oo kii waxgarasho u baahanna waxay ku leedahay kaalaya oo kibistayda wax ka cuna oo kamriga aan isku darayna wax kacaba garaadlaawayaashow nacasnimada iska daaya oo noolaada oo jidka waxgarashadana mara kii mid wax quursada toosiyaa cay buu isu soo jiidaa oo kii kan sharka leh canaantaana ceeb baa ku dhacda mid wax quursada ha canaanan waaba intaas oo uu ku necbaadaaye nin caqli leh canaano oo isna wuu ku jeclaan doonaa nin caqli leh waxbar oo isna caqli wuu sii yeelan doonaa nin xaq ah waxbar oo isna waxbarasho wuu sii kororsan doonaa rabbiga in laga cabsado waa xigmadda bilowgeeda oo kan quduuska ah in la aqoonsadana waa waxgarasho waayo maalmahaagu anigay igu badan doonaan oo cimrigaaguna waa sii kordhi doonaa haddaad caqli leedahay naftaadaad caqli u leedahay laakiinse haddaad wax quursato adiga uunbaa wax quursashadaada xambaaran doona naagta nacasadda ahu waa qaylo badan tahay iyadu way garaad daran tahay oo waxba ma taqaan waayo waxay fadhiisataa ilinka gurigeeda oo kursi bay ku fadhiisataa meelaha sarsare ee magaalada inay u yeedho kuwa jidka maraya iyagoo jidadkooda iska sii soconaya ku alla kii garaad daranu halkan ha u soo leexdo oo kii waxgarasho u baahanna waxay ku leedahay biyo la soo xaday way macaan yihiin oo cunto qarsoodi loo cunaanaa waxbay ka farxisaa laakiinse isagu garan maayo in kuwii dhintay ay halkaas joogaan iyo in martideedii ay shii'ool guntiisa ku jiraan